You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
kulankan maanta anigu magacayga waxaa la dhahaa sahre aadan waxaan ahay dadkii reer crass church ahaa oo ugu soo horreeyey qaxootigii ugu horreeyey oo la qaato marka crass church waa kusoo wax badan ayaan joognay caruuraha noogu koray dowladdu waana soo dhaweysay marka aada iyo aad baan uga xunnahay dhibaatada ka dhacday dad walaalaheenoo macruuf aan naho iyo dad qaraabadeenna iyo dad soomaali oo dhan waa dad walaalo ah ee dad baa lagu laayay iyo dad muslimiin ah maanta waxaan isugu nimid marka inaan arintaas tiiraanyada la wadaagno dadkaa meesha lagu laayay lagu xasuuqay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada geeyo Ee, ee, dadkii ay ka tageenna ilaahay samari ee imaan ka siiyo walaahi si wanaagsan baan u arkaa anugu hadda meesha ma teginin laakiin mi- miidiyahan si fiican uga fiirsaday waxay muujiyeen si xad dhaaf ah iyo waxay u muujisay dowladdu inay arrintaas aada iyo aada uga xun tahay dadkeeduna ay ahaayeen dad xuquuq buuxdo ku leh waddanka nin terorista uu u yimid oo ku laayay aad ay uga xun yihiin adduun weynahoo dhan runtii waa laga xun yahay in yaroo maangaab a mooyaane marka waxay muujiyeen jacayl iyo walaaltinimo iyo dadkooda inay tixgelinayaan arrinta lagu sameeyana ay aada iyo aada uga xun yihiin si wanaagsanna wax ugu qaban doonaan annaguna aada iyo aad baan ugu qanacsannahay dowladda new zealand waa dowlad wanaagsan waa dowlad aan dadka midabta koorin waa dowlad soo dhaweysa shabciga shacabka iyo qaxootiga sidai ay u qaabileen dhibaatadii dhacday iyo siay dadka ugu guntadeen aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waxay ila tahay dowladda australia aada bay u feejigan tahay dadkana way ilaalisaa Ee, qadar alle wixii ku dhacana lama celin karo horta laakiin hadda waxaan arkay inay dowladda australia masaajidada muhiimad siinayso oo hadda jamcihii lasoo dhaafay aan ku tukanay masaajidka masaajid kastoo australia ku yaala booliis ayaa joogay ayagoo nabadgelyada dadka ilaalinaya Ee, diibli aada iyo aada ugama warqabo horta miidiyadu waxbay sheesheegtaa waxay sheegto hadda ninkii faraysa aanan ahaayoo kale si xun buu u jawaabay wiilkii yaraa oo ukunta ku jabiyana si xun buu ula dhaqmay dadkuna waa arkaan wixii ka dhacaya meesha marka waxay ila tahay muslimiinta australia si aada iyo aad ah ayay walaaltinimo u muujiyeen way aadeen duugta way ka qayb galeen f- ee, gacan weyn ayay siiyeen walaalahooda muslimiinta ah muslimku meeluu joogaba waa walaalo waana hal marka aada iyo aad bay uga qayb galeen waana aan maaragta ku mahadinaynaa maantana inagu soomaali ahaan khaas ahaan maadaama dad soomaaliya ay ku jireen oo weliba ehelkeenna iyo qaraabadeenna ah ayaynu annagu soomaali ahaan maanta inaynu arrintaas xusno meesha isugu nimid Ah, walaal xasan ah, anigoo magacayga ah cawil waa mahadsantahay marka hore inaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatay maanta een, aan ku xuseyno een, dadkii muslimiinta ahaa ee kontonka qof gaaraya ee lagu dilay een, magaalada crashchurch wadanka new zealand barnaamijka maanta waxaan usoo qabanqaabinay inaan shacuurteena muujino oo een, aan dadkii la dilay aan maaragtay aan lacag dhaqaale ugu aruurino oo faamilyadooda iyo iyo dadka dhaawaca iyo een, maaragtay inaan maaragtay aan gacan caawimaad aan gaarsiino Een, meeshaan ka imaaday aniga een, waa joogay markii dadka la duugayay Een, khamiistan hadda waa ku noqonaya marka een, dadka inaan caawino kolleyba een, lacag yar een, wax ma tarayso dadkii ay jeclaayeen ayaa een, maaragtay een, dhintay marka een, laakiin wax inta yaroo aan qaban karno waa intaas Een, waxaan kaloo halkaan isugu imaanay dad badan oo reer karajaaja maadaama magaalada ay degan yihiin inaan maaragta runtii aan si wada jir ah aan aan maaragta arrintaas aan u maaragta u xasuusano dadkaas laftigeenna qofkii arrintan ay buuq ku dhalisay inuu dadkiisa kala hadlo oo maaragta een, calooshooda furaan saas saas ayaa halkaan isugu imaanay maanta aad baan uga faraxsanahay kheyrna ilaahay ha siiyo maadaama aan rabno shuxuurteeda inaan muujino aniga waxaan dadka reer australia dadka soo galay waxaan uga faraxsanahay siday uga jawaabeen dowladda new zealand iyo shicibka new zealand aad baan uga hambalyeynaynaa haddaan muslimiinta australia nahay especially gabdhaha australia muslimiinta ah arintaana maalin kasta inaan iskuunano qof u bargar deeqno waxbana ma tarayso ra'yi ahaan waa inaan tilaabo qaadina tilaabo waa inaan qaadna waa inaan dadka qalbiga la ii furo xalay mid baa dhacay waddankai ka dhacay maalin kasta waa nagu socotaa wax waa nagu socotaa aniga ra'yigayga waxaa weeyaan war tilaabo aan qaadno marka koowaad pacific waa inuu isku duubmo muslimiinta australia iyo midda new zealand especially soomaali haddaan nahay sibaan u fiirsannahay sibaan u kala hadalaa sibaan u si badan baan u kala daadsannahay community ahaan muslin ahaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan horta waxaan uga tacsiyanayaa muslimiintii ku dhimatay karajaash labada masaajid lagu laayay oo kontonka qof oo muslimiinta halkaa ku dhimatay shuhudaa waaye ilaahay subxaana watacaala waxaan uga rajaynayaa janno firdowsi inuu geeyo eheladii ay ka tageen iyo qaraabada iyo saaxiibyadiina ilaahay subxaana watacaala sabri iimaan halka siiyo aniguna reer karajaash ayaan ahay xanuun weyn bay igu qabatay oo khaasan maadaama masaajidkaygii iyo magaaladeedii ay tahay dowladda new zealand aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sida maaragtay kalsamida ah iyo dadka new zealand oo maaragtay muujiyey maaragtay isku duubni muslin iyo maaragtay muxuu ahaa gaalo dhammaan dadku inay humanitariada ilaalinayaan macnaha dadka insaannimada la fiirinayo oo si insaannimo ah dadkii loola danqaday muslimiintaha dhibka soo gaaray oo maaragtay si maaragtay niyad wanaagsan iyo qalbi wanaagsan dadka walaalaheena ay noo garab istaageen jasaakallah khayr baan leenahay ilaahay subxaana watacaala iyagana ha ka abaalmariyo dadka muslimiinta meeshaas joogana ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto meel kastay wada joogaan muslimiinta iyo maaragtay dadka reer new zealandba halkaas maaragtay intaasaan kusoo gabagabaynaya ilaahay subxaana watacaalaana waxaan ka rajaynayaa dhib dambe inuusan new zealand ka ridin iyo meel kastoo adduunka ka mida dadka masaajida ku tukanaya ee nabadgelyo iyo sayf ay ku tukadaan ilaahay baan taas uga rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wallaahi bismi illahi raxmaan raxiim kolleyba waa dhibaatadii dhacday oon sidii dadkaas loogu gurman lahaa ayay qeyb ka tahay bulshaduna de in ay isku tashato oo dadkii dhibaatada weyn soo gaartay runtii oo konton qof oo dhimatay faamilka ay ka tageen iyo runtii waa howl sahlan maaha marka bulshadu waxay ka geysan karto inay ka geysato oo maaragtay ay tusto in dad walaalahooda ay jiraan oo ka qayb qaadanaya xanuunkooda dareemaya oo maaragtay la xanuunsanaya inay jiraan runtii arrintaasi waxay u tahay wax weyn dadkaas marka barnaamijkan walaal ninka layidhaaho cawil iyo iyo bayloodka ibraahimiya noo soo qabanqaabiyeen iyo xaliimo iyo khayr allaha siiyo dhammaan iyo sahre iyo waxa weeye waa barnaamij aada u fiican waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hadafkii laga lahaa inuu gaaro oo guto anigu faysal cali jaamac dadkii hore oo new zealand imaaday ayaan ka mid ahaa wellingtonaan deganaa laakiin waa imaan jira karachesh masjidkaasna waa aqaana waa ku tukan jira maadaama ay walaalihii eheladay deganaayeen iyo macruufa saaxiibaday sida caawil oo kale waxaan ka oranayaa meeshaas mataqaana wixii ka dhacay inaa lilah wa inaa ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt laa tadri nafsu maadaa tagsibu qadan laa tadri nafsu biayi lardi tamuut ilaahay wuxuu ku leeyahay qur-aankiisa naf kasta way dhadhaminaysaa mowdka marka qadartoodii ayaa u qarneyd meel fiicanayna ku dhinteen laakiin gacanta oo xaqdarada ah oo ku dila qofka annaga ayuuna dhaawacay dadkaa keliya ma dhaawicin because nacayb nacaybka wuxuu maaragtay dadka dadka nacab jinsiyadooda iyo dadka soo galootinka ah ninkaasna gacantoodii ayuu ka sabab ku noqdeen hadda iyo dan dadkaasu horta waa u tacsinaynaa ilaahayna wuxuu dhahay laa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaatan bal axyaa'un walaakin laa yashcuruun yacni way dadkaas ha ku xisaabinna sida aayaddii looga sheegay baarlamaanka maaragtay new zealand sheekhi ka akhriyay qur-aanka aayaddaas ayuu soo qaatay yacni dadka dhintay oo ilaahay jidkiisa u dhintay yacni mataqaanaa ha u xisaabinna dad maaragtay dhintay ilaahay agtiisa ku nool yihiin marka dadkuna ma garanayaan marka sabur ayaa maaragtay nagu waajib ah iyo inaan naga foojignaan qaadano securitygeena onka waxaan masaajidadeenna u sheegaynaa intee la eg ayuu ayan maaragtay booliisku maaragtay muslimiinta ma jimco kasta oo intii waddanka ay joogaan mise waa inta uu maaragtay arrinta cusub tahay marka waxyaalo badan inaa isugu nimaanaa fiican haddii aan annaga onkeena ijaaran karno security securityyaal private ayaa jiro haddii maalintaas la beengarayn karo ay imaan karaan kuwaas oo aan tukanayn dad kale marka waxaan ku arka meelo badan oo ay leeyihiin dad mataqaan barifada soo ijaartaan kuwaasna waa maaragtay inaan ka wada hadalno communitigeena sida safetigiisa bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaa laydhahaa ibraahim cali samantar waxaan ahaa dhalinyaradii kusoo kortay magaalada crasjurch run ahaantii maka sheegi ma ka sheekeyn karo shucuurta iyo dhibka iyo yacni meesha dhibka ka dhacay kama sheekeyn karo qof walbo t v-gaas uu ka arkay laakiin waxaan meeshaan anaga iskugu nimaanay inaan tusno dadka walaalaheen ah yacnii lama qeybsan karna dhibka laakiin inaan adlisti bal aan tusno inaan ka xunnahay waxaas dhacay iyo in aan ka wada hadalno qaabkii aan anaga uga hortegi lahayn marka insha allah intaasaan
waa mahadsantaha yaa kelmad kale ku darsana
magacii waxaa la yidhaahdaa baarlii nuur cabdi marka hore waxaan leeyay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun intii dhimatay oo muslanoo meeshaas ku dhimatay allah u naxariisto ilaahina waxaan uga baryaynaa jannadii firdowsi inuu ilaahay geeyo annagoo ah dadkii reer karaajeed waxaan aada iyo aada uga xunnahay masiibada ku dhacday dadka reer karaajeed waanan la qaybsanaynaa wixii dhibaato meesha ka dhacay waanan ka xunnahay magaaladanadii oo karaajeed iyo dadkii ku noolaa karaajeed aada baan ugu tacsideynaynaa waxaan kaloo aan aada ugu mahadcelinaynaa dowladda new zealand oo aada iyo aada uga qayb qaadatay aadna ugu istaagtay dadka reer ee karaajeed iyo dadka muslimiinta ah waxaana leenahay adduunkaoo kale inay ku daydaan leadershipka maanta new zealand ay haysato iyo siday ugu istaagtay dadka muslimka
sbscomau